نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى نغمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى bismillaahi araxmaan araxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa uga dhegaysanaysaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo caawa aan idinkugu hayno qodobo ay ugu waawan yihiin maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayadda islaamiga ah ee gado oo xukun xadduriddaa ku fulisay sarkaal sare oo ciidamada mujaahidiinta ay howlgal gaara ku soo qabteen xukunka maxkamadda ayaad caawa dhegaysan doontaan ismaandhaafka siyaasadeed ee ka taagan xaaladda gobolka geeska afrika oo sii sara kacaysa sidee ayay dowladda xabashida etoobiya u aragtaa galaangalka siyaasadeed ee dowladaha turkiga iyo masar ay ku yeesheen jaangooynta siyaasadda soomaaliya warbixin ayaan caawo idiin haynaa ciidamada mujaahidiinta oo qarax la beegsaday fariisin murtadiinta ay ku lahaayeen gudaha degmada jannaaleh ee wilaayada shabeellada hoose wararkii ugu dembeeyey ayaad caawo dhegaysan doontaan sarkaal sare oo ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya oo sheegay in maleeshiyaadkii dhowaan la wareegay gacan ku haynta magaalada baydhabo ay magaaladaasi ka bilaabeen dil iyo dhac baahsan barnaamijka ayaad ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordhaba faafreebka intaan ku guda jirno ayaan idiin soo gudbin doonnaa mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا اكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى انشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa habeennimo isniina taariikhduna ay ku beegan tahay siddeed iyo tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka ee wilaayada islaamiga ah ee gado ayaa xukun xaduriddaa ku fulisay sarkaal ka tirsanaa maamulka ashahadla dirarka ah ee koonfur galbeed kaas oo ciidamada mujaahidiinta ay ku soo qabteen howlgal gaar ah oo ay ka sameeyeen duleedka degmada baar dheere ee wilaayada gado xukunkan ayaa ka dhacay fagaara ku yaala deegaanka ilbeeto ee duleedka degmada baardheere waxaana u soo daawasho tegay boqolaal dadweyne ah haddaba ku soo dhowaada xukunka ka soo baxay maxkamadda ku dhaqanka shareecada islaamka إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد ujeedo xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka gobolka gedo horteeda la keenay cabdinuur isxaaq cabdiraxmaan oo loo yaqaano caydiid kaas oo sanadkiisa uu yahay labaatan iyo sagaal sano jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu ka tirsanaa dowladda ridida ee soomaaliya wuxuuna ku biiray sanadkii markuu ahaa labada kun toban iyo siddeeddii wuxuuna ka tirsanaa ciidamada gobolka gedo bulis militaariya wuxuuna mashaar u qaadan jiray boqol sagaashan iyo sagaal doolar in badan wuxuu ka geystay dhib badan iyo howlgallo badan ayuu galay wuxuu dhib u geystay dad badan oo muslimiin ah meelaha weerarka uu ka tagay waxaa ka mid ahaa cidaadgeri uu weeraray rag mujaahidiin ay joogeen iyo meelo la mid ah oo badan oo gobolka gedo ah sidaas oo kaleed wuxuu ka tirsanaa uu ku biiray dowladda koonfur galbeed gaar ahaan ciidamada daraawiishta wuxuuna ka qaadanayay sidaas oo kaleed boqol iyo konton dollar oo lacag ah hadda waxaa la soo qabtay isagoo howlgal ku jiro intaa kadib maxkamadda waxay jawaab ka dalabtay ninka magaciisa kor aan ku soo sheegnay wuxuuna ku jawaabay haa waxaa ligu soo eedeeyey kulli waan sameeyey waxaana ka tirsanaa dowladda federaalka muddo dhan siddeed sana ayaana ka tirsanaa haddan waxaa laysoo qabtay anoo howlgal ku jiro xukunka maxkamadda maxkamadda markii dhegaysatay eedda eedaysanaha iyo jawaabtiisa oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sadatan kow falku uu ku dhacay eedaysanaha inuu yahay fal riddo ah labo waxay maxkamadda ku xukuntay in lagu fuliyo xukun hadirriddo ah oo dil ah saddex xukunkaas wuxuu ku sugnaaday qiraalkiisa almaraajic suuratulmaa'ida aayadda konton iyo koowaad qowluhu tabaaraka wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaara awliyaa bacduhum awliyaa'u bacd waman yatawallahum minkum fainahum minhum ina allaha laa yahdi alqowma aldaalimiin wa qowlu nabiyi sala allahu calayhi wasalam man baddala diinahu faqtuluuhu rawaahu albukhaariy wa qaala ibnu cabdilbar ana man irtadda can diinih xalla damuhu wadriba cunuquhu walummatu mujtamicatun calaa dalik وبالله التوفيق تنفيذ
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
ببشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka ciidamada mujaahidiinta ayaa qarax la eegtay fariisin maleeshiyaadka murtadiinta ay ku lahaayeen gudaha degmada jannaaleh ee wilaayada shabeellaha hoose haddaba qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdi wahaab xubinteenna waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka guud maraynaa howlgallada mujaahidiinta ciidamada mujaahidiintu waxay qarax la beegsadeen fariisin ay maleeshiyaadka riddada kaga sugnaayeen gudaha degmada janaale waxaana ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka baay ciidamada mujaahidiintu waxay xalay weerareen laba xiro oo maleeshiyaadka murtadiinta ah ay ku leeyihiin xaafadaha towfiiq iyo bukriyey ee gudaha magaalada baydhaba ciidanka mujaahidiinta ayaa la wareegay labada xiro iyadoona ugu dambayntii gubay labadaasi xiro dhimashada horudhaca ah waa laba askari oo murtadiin ah kuwaas oo lagu kala magacaabi jiray cali dharaan iyo gubad galoole hub ayay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu soo qanimaysteen waxay sidoo kale ciidamada mujaahidiintu xalay madaafiic ku garaaceen xerada murtadiinta ee maayafuulka ee duleedka baydhaba haddii aan halkaasi uga gudbo mareegta faafareeb waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayaa mareegta maanta lagu daabacay hase ahaatee waxaan kasoo qaadanaynaa maamulka trump oo dalkugalka maraykanka ka mamnuucay mas-uuliyiinta kooxda villa soomaaliya dowladda maraykanka ayaa laga soo wariyey in si lama filaan ah ay u joojisay fiisayaashii ay siin jirtay mas-uuliyiinta kooxda villa soomaaliya ee garwadeenka uu ka yahay xasan sheekh maxamuud sida ay xogtu tibaaxayso waaxda arrimaha dibadda ee maamulka trump ayaa u sheegay mas-uuliyiinta kooxda gurgurte in laga mamnuucay galitaanka dalka maraykanka islamarkaana aan la siin doonin fiisayaashii ay ku tegi jireen waddankaasi gudoomiyaha baarlamaanka aadan madoobe iyo mas-uuliyiin ka tirsan xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ee maamulka muqdisho ayaa la sheegay in si rasmi ah loo gaarsiiyey wargelintan ka soo baxday dowladda maraykanka tallaabadan ayaa si guud u halisgelinaysaa safaradii mas-uuliyiintan gaar ahaan xubno ka tirsan wasaaradda maaliyadda iyo bankiga dhexe ee kooxda gurguurta la sheegay in bartamaha bishan ay ku wajahnaayeen caasimadda washington go-aanka uu qaatay maamulka trump ayaa muujinayaa niyadjab weyn oo dowladda maraykanku ay ka qaaday burburka iyo fashilka baaxadda leh ee ku yimid kooxda villa soomaaliya oo ay tabantaabinayeen muddo ku dhow labaatan sano si kastaba ha ahaatee tallaabadan ka dhanka ah kooxda gurgurtee ayaa kusoo aadaysaa xilli uu sii bulaalay kacdoonka jihaadiyiinta al-shabaab islamarkaana dhul aad u ballaaran ay kusoo dabaaleen kudhaqanka shareecada islaamka waxaan markan soo qabanayaa mareegta calaamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa taliyo shub oo sheegay in dad lagu gubay baydhabo bixiyeyna xogo kale taliyihii hore ee maleeshiyaadka asluubta ee kooxda riddada soomaaliya genaraal mahad cabdiraxmaan shubka ayaa bixiyey waraysi uu kaga warramayo xaaladda ay ku sugan tahay magaalada baydhaba ee xarunta u ah maamulka koonfur galbeed ninka lagu magacaabo shub ayaa ka dhawaajiyey in laba ruux la dilay kadibna lagu gubay guriga aadan madoobe uu ku leeyahay magaalada baydhaba isaga oo dilkaasi ku eedeeyey aadan madoobaha ku magacaaban guddoomiyaha baarlamaanka riddada geesta kale waxa uu sheegay in maamulkii lafta gareen loo adeegsaday awood xaddhaaf ah oo ay turkidu dabada ka riixayeen dagaalka waxaa kale oo uu sheegay in aanay dagaalamin oo ay magaaladii oo nabad ah ka baxeen haddana ciidankoodii ay ku sugan yihiin magaalada duleedkeeda wuxuu dhanka kale ka sheekeeyey xarigiisii iyo in xasan sheikh horeyba u qorsheeyey in uu dagaal ku qaado koonfur galbeed islamarkaana ay meesha ka saaraan lafta gareen markii koonfur galbeed maamulkeedii la burburiyeyna ay sii daayeen inkasta oo lafta gareen uu qoraal iscasilaad ah soo dhigay haddana taliyo shub waxa uu sheegay in aanu taasi aaminsanayn waxaan markan soo qabanayaa mareegta reediyo alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa xarumaha caafimaadka ee khaza oo wajahaya xaalado adag oo dhanka shidaalka ah xaaladda caafimaad ee ka jirta marinka go'doonsan ee khaza ayaa gaartay heer aad u halis badan kadib digniin culus oo ka timid maamulka cisbitaalka naasir ee ku yaal gudaha marinka agaasimaha xarunta doctor caatif xuud ayaa ka digay in adeegyada caafimaad ay si buuxda u istaagi karaan haddii uu dhammaado shidaalka lagu shubo matoorada korontada kuwaas oo ah ilaha keliya ee tamarta cisbitaalka dictoorka ayaa sheegay in cisbitaalka uu muddo dheer ku shaqaynayay xaalad adag iyada oo dagaal ku socdo inkasta oo mararka qaar la ogolaado in la geliyo qadar kooban oo shidaal ah haddana xaaladda uu hadda la kulmayo ayaa muujinaysaa in gebi ahaanba la joojiyey shidaalka lagama maarmaanka u ahaa matoorada taasi oo keentay in qalabkii muddo ka badan laba sano shaqaynayay uu hadda gaboobo burburna uu ku dhowaado xubintiina caawa cabdiwahaab waa inaga inta
بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafureebka wararka ismaandhaafka siyaasadeed ee ka taagan xaaladda gobolka geeska oo sii sara kacaysa sideese ayay dowladda xabashida itoobiya u aragtaa galaangalka siyaasadeed ee dowladaha turkiga iyo masar ay ku yeesheen jaangooynta siyaasadda soomaaliya haddaba warbixin amuurtaasi daarran waxaa inoo haya cismaan axmed dhuubow dhowr maalmood ka hor ayay ahayd markii kooxda riddada soomaaliya ee uu hogaamiyo murtad gurguurtay ay gacankuhinta magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay kala wareegeen cabdicasiis laftagareen oo horey u ahaa horjoogaha maamulka riddada ee koonfur galbeed duulaankan ayaa yimid kadib markii toddobaadyo ay cirka isku shareereen xiisadaha u dhexeeya maamulada muqdisho iyo baydhabo kaasoo uu ka dhashay muran xooggan oo salka ku hayay doorashooyinka oo muddooyinkii dambe ay isku hayeen kooxda riddada soomaaliya oo marba marka ka dambaysa sii xumaanayay machad laga leeyahay dalka etoobiya oo lagu magacaabo hoon rifiyo ayaa sheegay in maleeshiyaadka gurguurtay oo ku hubaysan gaadiidka gaashaaman iyo madaafiic ay ka heleen dowladaha turkiga iyo masar ay kula wareegeen xarunta maamul goboleedka koonfur galbeed ee magaalada baydhabo tallaabadan ayuu maxadku ku sheegay in walaac xoogan ay ku abuurtay etoobiya islamarkaana ay astaan u tahay bog cusub oo ka mid ah istaraatiijiyada dheer ee masare ah in ay saameyn ku yeelato etoobiya iyada oo doonayso inay gorgortan kula gasho biyaha webiga niil xaaladan ayaa tusaale u hayay tiri warbixintu istaraatiijiyadda go'doominta ee maamulka qaahire isaga oo adeegsanaya kooxda muqdisho si ay culeys dheeraad ah ugu soo rogto etoobiya heshiiska gurguurta iyo c c waxaa ka mid ah sida ay sheegtay warbixintu hub fara badan oo lagu soo daabulayay diyaaradaha iyo maraakiibta dagaalka tababaro militari iyo qorshayaal lagu biirinayo howlgalka isbaysiga ee gaalada ee yuusom hoonrifew waxa uu tilmaamay in tallaabooyinkan oo dhan laga dhigayo in ay yihiin dadaallo lagu xasilinayo amniga soomaaliya laguna wiiqayo al-shabaab balse taasi beddelkeedu ay tahay mid lagu muujinayo saameynta masar iyo xulafadeeda xadka soomaaliya iyo etoobiya si qaahire ay xoojin awoodeed ugu yeelato doodeeda biyoxireenka webiga niil warbixintu waxa ay hoosta ka xariiqday in qaabkaani uu ka turjumayo istaraatiijiyada muddada dheer ee masar ee ahaa in ay ka hortagto khataraha kaga imaanaya webiga niilka iyadoo ujeeddadu tahay in la wiiqo etoobiya si ay qaahir u xakamayso danaheeda webiga niil oo muddooyinkii lasoo dhaafay la kulmayay cadaadis aadu xoogan iyadoo masarka duulayso ajandayaashaasi ayay ka gudubtay iswaafajinta siyaasadeed waxayna u daga rogatay ansixinta joogitaan militari oo toos ah iyada oo ku biirtay howlgalka ee yuusom islamarkaana muqdisho ka soo dejisay hub iyo rasaas fara badan sida uu ku doodayo macadka laga leeyahay dalka etoobiya warbixintu waxay tilmaantay in howlgalka midooda afrika ee isbahaysiga gaalada ee eyusom uu noqday mid ay ku tartamaan dalalka gobolka kadib markii la ansixiyey in howlgalka lagu biiriyo kun sagaashan iyo kow askari oo ka socda waddanka masar iyadoo xaalka uu sidaa yahay ayuu maxadkaani uu dhanka kale ka fikiray awoodda mujaahidiinta al-shabaab wuxuuna qiray in la loodinla yahay geesiyada towxiidka ee bariga afrika xududooduna ay xilligan tahay mid aad u caaboon oo u diyaarsan inuu isa sii raaciyo fashilka ku yimid duulaanka mactabudirirkaah ee lagu soo qaaday dalka soomaaliya waxaa kale uu wargeysku intaa ku daray in ururgaaleedka qaramada midoobay laftirkiisu uu garwaaqsaday in awoodda mujaahidiintu ay si guud saameyn ballaaran ugu yeelatay bariga afrika islamarkaana mujaahidiintu ay howlgallo baaxadle ka fulin karaan goobta iyo goorta ay doonaan intuba dhinaca kale waxa uu macadku si cad u tilmaamay in ciidamada etoobiya ee ka dagaalamaya gudaha soomaaliya aanay ka shaqaynin danaha soomaaliya balse joogitaankooda soomaaliya uu yahay in amniga iyo danaha waddankoodu ay ka ilaaliyaan gudaha soomaaliya sida daraasadan lagu soo bandhigay etoobiya waxay u aragtaa gobollada gado baay bakool iyo hiiraan inay yihiin gaashaan amni oo ka horeeya xuduud beenaadka iyo aag dhaca gudaha soomaaliya oo laga difaaci karo dalka etoobiya daraasadu waxay tilmaantay in etoobiya ay doonayso in khataraha ay ka fogayso gudaha waddankeeda islamarkaana soomaaliya ka dhigato bar dagaal balse ay suuragal tahay in uu dagaal ka dhex qarxo iyaga iyo masar oo dhankeeda dardar gelisay dadaalada ka dhankaa biyo xireenka alnahda hoonrifew waxa uu ku booriyey etoobiya in ay ku dadaasho iskaashiga maamul goboleedyada ka jira dalka soomaaliya kana hor tagto wakiillo ay sheegtay in masar ay ku yeelan karto deegaanada dhaca koonfur galbeed ee soomaaliya macadkan ayaa dowladda xabashida etoobiya ugu baaqay inuusan u arkin gobollada gado baay bakool iyo hiiraan inay yihiin deegaana soomaaliyeed oo durugsan balse uu ogaado inay yihiin difaaca koowaad ee qaranka etoobiya warbaahinada ayaa dhinaca kale waxa ay ka faalloodeen xaaladihii ugu dambeeyey iyo qabsashada magaalada baydhabo i c g oo ah hay-ad gaaleed caalami ah oo ka faalloota xasradaha adduunka ayaa tilmaantay inay suuragal tahay in waxyaabaha wiiqay lafta gareen ay ka mid yihiin ballanfur kaga yimid dhinaca etoobiya oo muddo dheer gacanta ugu jiray dowladda etoobiya jawaar maxamed oo ka mid ah siyaasiyiinta waaweyn ee mucaaradka etoobiya ayaa dowladda etoobiya ku cambaareeyey hoos u dhigista taageeradii ay siin jireen lafta gareen maadaama ayuu yidhi abay axmed uu horay ballanqaad ugu sameeyey siyaasigan ayaa sheegay in ridista lafta gareen ay ka dhigan tahay in siyaasadda etoobiya ee koonfur galbeed ay hoos u dhacday taasi beddelkeedana ay gobolkaasi ku xooganaan doonaan siyaasadaha turkiga iyo masar oo uu sheegay in gurguurta ay ku garab siiyeen la wareegista magaalada baydhabo qoraal uu jawaar soo dhigay baraha bulshada waxa uu yidhi madaxweynihii hore ee koonfur galbeed ee milatariga etoobiya taageerayey xasan sheekh oo taageere ka helaya turkiga iyo masar ayaa ku qasbay inuu kursiga banneeyo lafta gareen toddobaadyo ka hor ayuu adis ababa yimid wuxuuna ballanqaad ka heystay abiy axmed sidaasi oo ay tahay ciidanka xabashida ee halkaasi joogay ma difaacin ayuu yidhi siyaasigan ayaa maamulka abiy axmed ugu digay in sida ay ugu garab bannaysay lafta gareen aysan u dayicin hogaamiyaha maamulka gaala raaca ah ee isku magacaabay puntland murtad siciid cabdulaahi deni oo uu khilaafka la dhexeeyo kooxda gurguurte oo taageere ka hesha dowladaha turkiga iyo masar dhowaan deegaano ka tirsan goobaha uu gacanta ku hayo maamulka siciid deni ayaa lagu arkay saraakiil etoobiyaan ah kuwaas oo aan la shaacin ujeeddada rasmiga ee ka dambaysa imaanshiyahooda deegaanadaasi taas oo yeelatay isweydin badan oo dadka qaarkii ku tilmaameen mid horudhac u ah rabitaanka deni ee ah in uu helo gabaad ka dhanna xulafada xasan ee masar iyo turkiga oo hadda loo arko inay yihiin usha lagu muquuniyo maamul goboleedyada ka biyo diiday damaca gurguurte الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
hagaag dhegaystayaal weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka sarkaal sare oo ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in maleeshiyaadkii dhowaan la wareegay gacanku haynta magaalada baydhabo ay magaaladaasi ka bilaabeen dil iyo dhac baahsan murtadka lagu magacaabo mahad cabdiraxmaan kuna magacdheer taliya shub oo maalmo ka hor ahaa taliyaha maleeshiyaadka murtadiinta isku magacaabay asluubta balse dhowaan uu xasan gurguurta xilka ka xayuubiyey isagoo lagu tirinayay in siyaasad ahaan ay isku dhow yihiin madaxii hore ee maamulka ashahadla dirirka ah ee koonfur galbeed murtad cabdicasiis laftagareen ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in maleeshiyaadkii dhowaan xoogga kula wareegay gacanku haynta magaalada baydhabo ay bilaabeen dhac iyo dilal wadareedyo ka dhan ah taageerayaashii maamulkii lafta gareen baydhabo belelaqaa ka socoto dil baa ka socdo moobeeladii iyo guryaha la baaranaya la dhacaya waxaa samaynaya ciidankii ay keeneen meesha ayaa samaynaya meel yar markaan kaaga soo qaado guriga aadan madoobe uu baydhabo ku leeyahay hay-adaa deganayd hay-adaas shaqaalaha waxaa ka mid ahaa laba nin labadaba markiiba waa la dilay welibana waa la gubay shidaala inta lagu shibaa la gubay iridday yaalaan haddaba weli in laga qaaday ma u malaynayo waa aadmadooay u yaalaan waa gurigiisaan ku yidhi wax dadka lagu dilay haa waa caddaynaya wax cad waayo waxaan kuu sheegaya been ma aha ninkaa waa la gubay labadaa nin weliba inta la dilaa la gubay baydhabo dhanna waa ogtaa ninkaa rabta waa weydiin karta
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka markan iyo degmada jilib waxaa si habsami leh magaalada jilib uga qabsoomay nadwadiineed socotay muddo saddex maalmood ah laguna falanqeynayay mawaadiic muhiim ah oo ay ka mid yihiin xukunka ay shareecada islaamku ka qabto jaasuusnimada iyo sida looga hortegi karo nadwadan waxaa ka qayb galay culimmo fara badan kuwaas oo si qoto dheer uga hadlay arrimo kala duwan oo la xidhiira jaasuuska sheekh jaamac cabdisalaan oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa si gaar ah u dul istaagay qeexidda jaasuuska iyo noocyadiisa kala duwan taxriimu tajasus waxaa la yidhaahdaa jaasuusnimada iyo xaaraamnimadeeda iyo musiibada ummadda ay u leedahay waxaan u malaynayaa qof caawa fadwo uga baahan ma jiro waa laga wada erigsan yahay qofka ku dhacaya dembigaa isagaa gelayaana waa qof nasiib daran weeye oo caqligii iyo mataqaanaa qalbigiiba uu mataqaanaa tirtiran yahay musiiba ku dhacday un weeyaan yaquulu llahu tabaaraka watacaala yaa ayuha aladiina aamanuu ijtanibuu kaiira min adanni ina bacda danni ismun walaa tajasasuu ilaa aakhir alaaya وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخواني waxaad u jeedaa marka nusuusta kitaabkii sunnadaba inay ku caddahay tajasuska waxaa la yidhaahdaa inuu yahay shay foolxun oo muxaram ah laakiin waa la kala qaadi doonaa oo waxaa la yidhaahdaa tajasus iyo taxasusna waa kala jiraan tajasusku waa dadka muslimkaa cawraadkooda iyo ceebahooda in la daydayo oo la raaraadiyo taxasuskuna wixii khayra in la daydayo wey siduu ilaahay u dhahaya nabiyullaahi yacquub yaa baniya idhabuu fataxasasuu calaa yuusuf war nebi yuusuf akhbaartiisii raaraadiya daydaya marka khayrkoo la daydayaa waa taxasus baa la yidhi sharta oo mataqaanaa laga shaqeeyo oo hawl qofka aansan shaqo ku lahayn uu baarbaarona waa tajasus foolxun weeye marka shaarcigu waa waxbuu ka istifnooday tajasus oo dhan lama xaririn qayb ka mida ayaa la xarimay oo waa la kala qaybiyey wuxuu u kala qaybsamay tajasus mamnuuc ah oo muxaram ah iyo mid mashruuc ah oo mufiida buu u kala qaybsamayaa mashruuca waxaa looga jeedaa kula tajasusun yahdifu ilaa maslaxati dowla alislaamiya fii tacamuliha maca acdaa'iha aw ilaa maslaxati almujtamaci alislaami sirdoonka dowladda islaamiga ay la yeelanayso ummadaha kale oo maanta cadowga ku ah ay soo ogaanaysa axwaashooda markii dagaal la qaadayo waxaa la rabaa in si cadowgii qafle in lagu qabto oo mataqaan laga dultago isagoon ku ogaan hadduu kugu soo qaado waxaa la rabaa inaad aada la socoto marka nebigu sala allahu calayhi wasalam waa kii samaysan jiray dad cuyuuna oo jawaasiisa taxasusa cadowga mataqaanaa meeshu ku sugan yahay iyo tiradiisa iyo tayadiisa iyo kulli soo ogaada waa kii samaysan jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam marka tajasuska noocaasaya oo istikbaaraadka ah waa qiimo badan yahay waana loo baahan yahay waxaa la mid ah wixii markaas iyaduna mashruuca fasaad iyo mataqaanaa takriib ummadda ku ah iyo diinteeda oo dhexdeeda laga zuulinayo nafteeda taxasus bay rabaaniin oo hay-atul amri bilmacruuf wanahyi cani lmunkar hay-adaas ayadu waa camalkeedu waa inay masaajida ay ka hadasho laakiin xisbada xisbada taxasus inay samaysay leedahay oo bulshada dhex gasho oo meeshii fasaad ka jiro o dhan ay soo ogaato shaqana ka qabato bay xaq leedahay qeybtaas iyada ay marka ah waajibka tajasuska caadiga waa kala tagsanaanayaayo mid waajib ah iyo mid ilaaxiya buu kala qaybsamay ka waajibka waa kaa aan ka soo hadalnayo xaasba maslaxa daruuriya ay ku kala hormarayaan marka wixii ummadda lagu inqaadinayo cadowgeeda looga hortegayo in la tajasusaa maxay noqonaysaa waajib oo ciddii loo xilsaarana faradcaan bay ku noqonaysaa iyo fasaadka ummadda dhexdeeda laga tirtiraayo oo xurumaadka ilaahay sharcadiisa la ilaalinayo arrimahaas oo dhan waa waajib wey tajasuska ugu xun ugu foosha xun ummadda halaagayaana waa midka kaa cagsigiisa ahoo muslimiinta asraartooda iyo akhbaartooda in cadowga loo gudbiyo oo lagu soo hago maanta aynu wada ognahay khuduurada uu leeyahay ee ay ka shaqaynayaan dadka carada ilaahay ay ku dhacday oo caqligii iyo qalbigii ilaahay uu ka tiray subxaana wa tacaala qofka noocaa sameeyaahi waa qof ilaahay khayaanay rasuulkii khayaanay shareecadii khayaanay muslimiintii khayaanay khayaano cudmaa buu ku jiraa iyo akbar kabiira akbar kabiira ayuu ku jiraa qofkaasi dembi ilaahay lagu caasiya midka ugu xun buu ku jiraa midka aan marnaba bannaanayn sidaynu soo hormarinay tajasuska aan bannaanayn waa tatabucu cawraati lmuslimiin iyo asraartooda iyo kashfu macaayibihim ceebahooda iyo daldalooladooda inay soo ogaado oo qofku albaab furan markuu arko u isha la raaco bal maxaa ka jira meeshaas istillaac uu ku sameeyo ama insaan dad hadlaya markuu maqlo insaanka u sameeya dhegta u raariciyo suu meeshaas wax uga ogaado oo maxaa uga jiro ka khuseeya waa fuduuliga ninka la yidhaahdo fuduuli wax maaragtay shaqo faada isaga aan shaqo ku lahayn buu tatabucayaa dheendheenaya oo raarraadinayaa kaas marka waa mamnuuc muxaram weeye wax qarad iyo mubaaxa iyo wax dana isagoona ka lahayn iyo wax manfaca oo isaga usoo noqonaysa ayuu waxaas ku kacayaa qismiga marka muhiimadeedna ay tahay oo mukafirka ah oo qofku uu ku gaaloobayo waa indilaacu alcadowi calaa cawraati almuslimiin dadka in la tusiyo cadowga in la tusiyo dadka muslimiinta cawraadkooda daldaloolkooda dacfigooda akhbaarta oo noo naqliyo loo naqliyo cadowga marka cadowkaas waxa weeye waa muwaalaat alkufaar weeye waa min acdami anwaaci almunaasara cadow wax loogu kaalmeeyo waxa ugu weyn weeye arrintaasi oo maaragtay iyo dunuubta ilaahay lagu caasiyo liannahum dad cadow bisababi iljaasuus ayuu wuxuu ku burburinayaa yudamiruuna wayuhlikuuna maa lam yastadiicuu an tanaalahum biyushum wax ciidamadoodu inay gaaraan ay mustaxiil ahayd ama ay wax ka qabtaan iyo waxay maanta ku gaarayaan bisababi hal qof oo jaaduus ah oo shareexada meeshii ay rabeen u dhiga qofkaasi marka waa caduwullaahi wa caduwulmuslimiin buu noqonayaa intaasi kadib sheekh cabdiwaaxid isxaaq muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ah ayaa isna diiradda saaray tallaabooyinka looga hortegi karo jaasuuska iyo dowrka uu qofka muslimka ah ka qaadan karo ilaalinta sirta iyo sharafta dadka muslimiinta ah waxaan waa mowduuc kastoo laga hadlaa qof inuu dareen ka qabo balseed ku tahay mowduucaas ma ka fog tahay ma ku dhow dahay ma ku dhex jirtaa maxaa yl jawaasiistu labaa loo qaybiyaa jaasuus yaclam annahu jaasuus waa asagaa is-ogow laakiin mid kaloo waxaa jira jaasuus annahu laa yaclam annahu jaasuus wuu yahay laakiin isma og marka waxaa rabaa qofku inuu asaga dareen iska qabo oo oo naftiisu isbaabaa ayl mowduuc dee halisu amaa jaasuuska haddii asaga la tacriifiyo waa huwa aladii yanqul asraara almuslimiin ilaa acdaa'ihi wuxuu naqlinayaa ama uu qaadayaa asraarta muslimiinta cadowga u geynaya waxaa kaloo lidhaahdaa sida cabdalla cazaam uu ku tacriifiyey huwa aladii yantalic calaa asraari innaasi wa cuyuubihim wa yanquluhaa kii hore unbuu u dhow yahay laba qaybood way marka tajasuska sida culammada waxaan ay ka hadleen qayb madmuum ah ama hayru mashruuca labadaa qaybood wey mid madmuum oo la caayo oo hayru mashruuca iyo tajasus asaga mashruuc iska ah oo hayru madmuum aan la caynin labadaa wey laakiin hadda maqsuudka hadda aan ka hadlayn waa midka madmuumka ah midka la caayay saala ninka mashruuca waxaa ka mid tajasuska iska mashruuca haddii qof arrin khatar islaamka ehelkiisa ku ah marka uu ku hadlo qofkii uu maqlahayo inuu amiirka u gudbiyo u yidhaa hebel howlaha khatartuu ku jiraa ayay wax dhiban tajasuskaas waaba sida zaynu taabit ra-iisulmunaafiqiin markuu ka maqlay hadal halisa nebigu ugu sheegay calayhi salaatu wasalaam markuu inkirayna suuratu munaafiquun ayaa marka soo degtay kaa marka waa qaybaha iska un muxuu ah mashruuca ama annagu inaan jawaasiis dirsannoo gaalada u dirsanno oo nidhaahna xogta noo soo gudbiya oo gaalada xog laga keenay marka kaas waa un qaybaha iska bannaan nabiga asagaaba diri jiray cuyuun ama jawaasiis gaalada u dhihi jiray xog inooga keena kaas marka waa mid iska bannaan laakiin midka hadda xoogga la saaraya waa midka madmuumka ah waxaan haddana qodob kalan ka hadlaynaa see waxaa looga hortegi karaa kayfiyatu muqaawamati jaasuusiya ummaddu inay ka hortagto waa muhiim see looga hortegi karaa waxaa looga hortegi karaa koo amaanatu lisaan wa amaanatu kalima war qof walow carabkaaga ilaali kelimadaad ku hadlin ilaali nabigu muxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam man kaana yuuminu billahi walyowmi alaakhir falyaqul khayran ow liyasmut waxaa jira jaasuus laa yaclam annahu jaasuus waxaa kaloo ka mid waxyaalaha looga hortegi kara qarsu lwacyi alamni bitarbiyati watawciya ummadda in waxa lagu tallaabo wacyi amni ah oo lagu tarbiyeeyo lagu tarbiyeeyo qisadii anas ibnu maalik iyo hooyadii ka dhacdhacday saxaabigaas oo khaadimka ah nebigaa meel u dirsaday xaajo hooyadiibuu hadhow markuu u tegay hooyo waa soo daaday waa siday xaggeed aaday wuxuu yidhi hooyo nabigaa meel ii dirsay xaajo ii dirsay waxay tiri hooyo xaajadu maxay ahayd inahaa sirbi hor lama sheegaa ninkaa tarbiyadiis ka warrama saasaa la rabaa maanta jawaasiistu dadku waxbay waa niman hadal badan oo kasratu su'aal xaala culammadu ka hadlayeen wuxuu ku leeyahay nin horta gurigaan yaa iskale gaarigaan yaa iskale waxaan yaa iskale waa kaa marka asamtu taam oo waxyaalaha runtii looga hortegi kara way badan yihiin kuwaas ayaa ka mid midda kale waxaa ka mid tadafulka in la nahyo oo la iska dhaafo meel walba dalaq meeshaan shiraa ka socda dalaq meeshaan sabbaa ka socota dalaq meeshaan fadhibaa ka jira dalaq dadka meelaha iska gala tadaful baa la yidhaha tadaful taana in dadka loo diido oo laga wacyigeliyo tadafulku waa halis wey meel daran bay kugu tuuri tadafulka noocaas tadafulka noocaas meel walba dala shir baa ka socda uu geli sab baa ka socota uu geli waryaa kuu yeerta adiga qisaa jirta waxaa la tadaful hadda ka hor meel un qole isku urursane shir uu ka socdo unbuu galay dala dowlad un dowlad buu u galay walaabuu maxaa ahay asagan wuxuu lahaa meeshaan sab baa ka heli dalaq uu galay meesha waa la qabtaa uu jaasuusaa maxaa meeshaa ku soo geli indhuhunbuu caday wardila xagga hala gelo jaasuus jaasuus dowlad dhax galay wuxuu yidhi horta yaan la idilin hal arrin baa haddaad idilaysaan qaabkaad ii dilaysaan anaa idiin sheegahaye ha igu degdegina wuxuu yidhi anaa idiin sheegahaye kuleeya umadayna oo dilaysaana laakiin meeshaad ka bilaabaysaan baan idiin sheegay xabadda tiri caloosha ka bilaabi caloosha meesha ayadaa isoo gelisay wey meesha caloosha ay soo gelisay xabadda caloosha ka bilaabi tadafur marka waa kaas waa halisi wey waxaa kaloo looga hortegi karaa afkaarta in la badno afka lagu hayo xasbuna allah wanicma alwakiil fii kulli makaan wafi kulli zamaan waa waxyaalaha runtii looga hortegi karo laa waa shayaaiin waa shayaaiin waxyaalahaasaa looga hortegi karaa akhiiran marka waxaan leenahay walaalayaal nasiixada ugu dambaysa iyo tawsiyaadka afar baan ku soo koobayaa midda koowaad waa cabsida ilaahay subxaana wa tacaala cabsida ilaahay waa ataqwa qofka ilaah hadduu ka boqdo ilaahay wuu badbaadin allana wuxuu leey yaa ayuha aladiina aamanuu ittaqu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutunna ilaa wa antum muslimuun kolley waad dhimanaysaana adinkoon muslimiin ha dhimanin aayaddu siyaaq bay leedahay ka horrey laacibna wayle maxaa ka horrey aayadda waxaa ka horraysay yaa ayuha aladiina aamanuu in tudiicuu fariiqa min aladiina uutuu lkitaaba macnaha waxaa weye horta gaalo bannaanka ka marwo gaalo iska ilaali bannaanka ka mar maxaa ka dambeeya aayadda wactasimuu kitaabkana ku dheg waxaad maanta aad ku badbaadi karto haddii taqwo lagaa helo gaala bannaankaad ka maqo kitaabkaada aad ku dhegto wax kaa maqan maba jiraan waa attaqwa albucd can kufaari alictisaam bilkitaab wasunna waxaan kaloon ku darayaa oo tawsiyada ah ilaahay inaan u toobadkeeno subxaana wa tacaala qofkii camalkaa ku jiray shaqadaa ku jirayna waa shaqo xun ee laga soo hadlae isagana hadda jaalis uu haystaa inuu ka toobadkeeno oo maradana habeen walba iyo maalin kastana uu ku celiyaa war ka toobadkeeno xataa weliba qabla alqudra waa laynka aqbalayaa cuquubana ma jirto asraartiina waa laidiin qarin waxaan leenahay marka insha allahu ducada aan badinna iyo salaatuleylka inuu ilaaha israaciyo iyo aanan isdhiganin wa jazaakum allahu khayran
إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafareebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurto geliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midkan la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasiyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii ammaaniillah بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا